بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxaynu ku dhex jirnay qisatu aadam calayhi assalaam waxaynu ugu dambeeyey qodobkii labiyo tobnaad baxdigii labiyo tobnaad oo ka hadlayey attawba towbaddii aadam calayhi assalaam iyo nadamkii inuu toobad keenay qodobka saddexiyo tobnaad ama almabxathu athalith cashar baxdiga saddexiyo tobnaad waxaynu kaga hadlaynaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala ikhraaju aadam calayhi salaam wa xawaa calayhim assalaam min aljanna jannadii waa laga soo saaray aadam iyo xawaa waa laga soo saaray jannadii adiladayna tusaysa marka in jannada laga soo saaray oo dhulka la keenay ayaynu halkan ku ishaaraynaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala waxaan markaa waxaa ir tambiihinayaa qodobka soo socda oo kan ka dambeeyey markii qisas qasasal ambiyaadii hore markaan sharaxayay qodobka afar iyo tobnaad towbadda ayaan mar labaad kaga hadlay laakiin hadda waxaan kaga kaaftoomay oo waxa weeye ma soo celinayo waxaan kaga kaaftoomay qodobka hore oo towbadda oo marka hore nadam baan ka dhigay markii dambena towba labadaa marka waa isdhexgeliya hadda oo qodobka labiyo tobnaad baan kaga wada hadlay laakiin afar iyo tobanka qodob kalaan ka dhigayna marka qodobkan saddexiyo tobnaad waxaynu kaga jawaabaynaa awalan inaan caddayno ikhraaju aadam calayhi assalaam nabiyullaahi aadam jannadii waa laga soo saaray waxaynu kaloo kaga jawaabaynaa masalada kale oo labaad oo ah khuruujka laga soo saaray jannada ma wuxuu ahaa qabla qubuuli towba intaan towbaddii laga aqbalin mise wuxuu ahaa markii towbaddii laga aqbalay ayaa la soo saar awalan marka ugu horreysa in horta laga soo saaray jannadii waxaa inoo caddaynaya aayadaha qur-aanka allah subxaanahu wa tacaala markuu inoo sheegay aadam calayhi salaam inuu soo noqdo ilaahay beryey rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakuunanna min alkhaasiriin markuu allah u soo noqday oo waxa weeye uu ilaahay u toobad keenay ayaa allah waxa uu yidri fii suurati albaqara iyo fii suurati acraaf midna waxa uu ku yidhi qul nahbituu minha jamiica qulnaa waxaanu ku nidhi ihbiduu hoobta oo jamac baa laga dhigay hoobta oo jannada ka baxa hubuudka waxaanu ku soo tilmaamayna waxaan nidhi waa annusuul min alaclaa ila alasfal kor in laga soo dego hoos loo dego ayaa la yidhahdaa hubuudka marka hoobtaa la yidhi sidii ibliisba markii hore loo yidhi jannada ka bax oo waxa weeye hoobo ayaa aadam iyo xawaana waxaa loo yiri hoobta oo jannada ka baxa aayadda kalena waxay odhanaysaa qaala hbidaa minha jamiica ka baxa jannada marka marna tahniya laga cabiray oo aadam iyo xaawaa marna waxaa laga cabiray jamac marka culummadu laba qowl bay leeyihiinoo qaar waxay leeyihiin labada jeerba aadam iyo xawaa baa loo jeedaa laakiin marka la leeyahay ihbiduu waa khitaab jamac baa lagula hadlay laakiin labadooda unbaa loo jeedaa oo waxay ku fasirayaan bacdukum libacdin caduw ay duriyaddiinna idinka tarmi doonta qaarba qaar buu cadow u yahay waa wax maanta taagan qaarna culummadu waxay yidhahdeen maya ihbiduu marka la leeyahayna ibliis baa la socda oo idinkiiyo ibliisba baxaa la leeyahay oo jamaaco wa laakiin ibliis isaga horay baaba loo soo saaray marka qowlka raajixa waxa weeye markaan lala hadlayo waxa weeye aadam toobad keenay iyo xawaa labadoodaa lala hadlayaa laakiin khitaabku jamacna waa noqon karaa oo shawkaani iyo xataa waxay leeyihiin aqaluljamci ayaaba laba ah oo itnaynka jamaaco waa lagula hadli karaa marka sidaa daraaddeed ihbiduu iyo ihbidaa labadaba aadam iyo xawaa bay ku dhacaysaa bay dheheen calaa kulli xaal jannadii waa laga soo saaray laakiin ma qabla qubuuli towba markay cududaarteen intaan toobadii laga aqbalin miyaa la yidhi baxa bise markii toobadii laga aqbalay ayaa la yidhi baxa waalcilmu cinda allah ilaah baa garanaya culamada qaar waxay leeyihiin toobadii intaan laga aqbalin baa layidhi ka baxa horta jannada markay jannadii laga soo saaray kabacdina waa laga aqbalay toobadii qaarna waxay leeyihin maya bilcagsi alcilmu cinda allah laynooma sheegin laynooma sheegin laakiin ilaahay wuxuu inoo sheegay facasaa aadamu rabbahu faqawaa uma ijtabaahu rabbuhu fataaba calayhi wahadaa uma ijtabaahu uma marka taraakhi bay ku tustaa oo waxa weeye waa xarfu cadfi laakiin taraakhi bay ku tustaa oo inay muddo muhla u dhaxaysay ayay ku tustaa aadam markuu caasiyey oo khaladkii ku dhacay humma ka bacdi ilaahay waa ijtabaahu ay isdafaahu ilaahay baa doortay wahadaa waana wa taaba calayhi waa ka toobad aqbalay wahadaa waana hanuuniyey marka ma muddaa u dhaxaysay mise isla markii marka muddadu wax yarna waa noqon kartaa isla marka waa daqiiqad muddo dheerna waa noqon kartaa alcilmu cinda allah calaa kulli xaal waxaanu leenahay allah subxaana wa tacaala aadam waa ka toobad aqbalay iyo xawaa markuu ka toobad aqbalayna waa hanuuniyey jannadiina waa laga soo saaray dhulka ayaa la keenay ballan baana ilaahay kula ballamay maxay ahayd marka ballantii ilaahay kula ballamay aadam iyo xawaa waa lala ballamay ballan baa ilaahay kula ballamay ilaahay wuxuu inoogu caddeeyey ballanta uu kula ballamay waxa weeye dhowr suuradood mar allah waxa uu yidhi markii la yidhi ihbiduu bacdukum libacdin caduu ama ihbidaa qaalaha bidaa minha jamiica allah wuxuu yidhi faimaa yaatiyannakum minii hudaa faman tabica hudaaya falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun fii suurati albaqara qofkii haddii hanuun idiin yimaadaa la yidhi hanuunkaana culammadu waxay ku fasireen alambiyaa walrusul walkutub haddaan kutub idii soo dejiyo oo rusul idii soo diro qofkii hanuunka raaca oo wanaagsanaadaa dhib ma gaarayso khawf ma leh cabsi ma leh jannaa geynaya amaa waladiina kafaruu wakadabuu biaayaatina ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun kuwa laakiin gaalooba aayadaha iga diida naar baan geynayaa wi allah fii suurati taahana allah waxa uu ku tilmaamay faimaa yaatiyannakum minii hudaa faman ittabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqaa qofka hanuunkayga raaca haddii hanuunkii idin yimaado oo nebiyadii iyo rusushii iyo kutubtii idin yimaadaan faman ittabaca hudaaya hanuunkayga qofka raaca oo amarkayga qaato sharcigayga raaca falaa yadilu ma dhumayo adduunka marka uu joogo walaa yashqaa aakhirana ayaan dara ku dhici maysooo naar geli mayo waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka ay fi dunya adduunyada qofka ka jeensada oo dikriyayga iyo hanuunkayga ka jeensada oo aan nebiyada raacin oo rususha raacin oo kitaabka raacin iyo sunnaha waxa uu leeyahay nolol ciriiriya baan adduunka ku noolaynaya danka waa sadriga iyo qalbiga ciriiriga qofka uu ka dareemayo adoo qofka isagoo xoolo badan haysta ayuu qalbigii walwal iyo wuxuu kaga jiraa dhibaato iyo ciriiri qalbigiibuu ka gubanayaa leannahu qalbigu wuxuu u baahan yahay dikriga ilaahay marka fain lahu maciishatan danka wa naxshuruhu yowma alqiyaamati acma aakhirana waxaanu keenaynaa isagoo indhala qaala rabbi lima xashartanii acma ilaahayow maxaad ii keenta anoo indhala waqad kuntu basiira adduunka waxbaan arki jire qaala kadalika atadka aayaatuna fanasiitaha wakadalika alyowma tunsa aayadahaygaa kuu yimid dikrigaygiibaa kuu yimid waad iska indhatirtay dhinac baad ka martay waad is ilowsiisay annaguna maantaan kaa tagnay way ku ilownay waa lagu ilaawaya halka ay macnaha sida aad tahay nisyaanka tarkiga loo isticmaalaa marka hadda halkan ilaahay wax ma ilaawayo laakiin waa kaa tegaynaa wey saasaan maanta kugu daynaynaa adoo indhala ayaad halkaa lagu soo xashirinaya oo qiyaamaha lagu keenaya saasaad ahaanaysaa indhala-aan waayo adigaa ka indhabeelay dikrigii ilaahay idan ballantaasa ilaahay kula ballamay nabiyullaahi aadam calayhi salaam iyo xawaa qof alla qofkii kitaabkiiyo sunnaha raacana ballanti ilaahay buu ku jiraayo adduunkana ilaahay baa hanuuninaya aakhirana ilaahay baa janno geynaya allaahuma ijcalnaa min ahli janna qof alla qofkii hanuunka ka leexda oo waxa weeye hawadiisa raacana adduunkana ciriiri buu ku noolaan aakhirana naar buu gelin walciyaadu billaah idan halkaasuu allah subxaana wa tacaala inoogu caddeeyey marka qodobkan calaa kulli xaal khulaasadiisu waxa weeye aadam waxawaa markii ay cuneen geedkii oo ay ilaahay u soo noqdeen oo waxa weeye ay rabbi ay u toobad keeneen oo ay iftiqaar muujiyeen oo waxa weeye ayna kibir la imaanin allah subxaana wa tacaalaa waa ka toobad aqbalay markuu ka toobad aqbalayna allah subxaana wa tacaalaa dhulka ayuu u soo dejiyey oo waxaa la yidhi dhulka u dega waayo sababtu waxa weeye markii horeba fii suurati albaqara waa innagii ku bilownay aayadihii fii suurati albaqara waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati innii jaacilun fi lardi khaliifa idan markii horeba dhulkaa loogu talagalay in waxa weye dhulka la keeno haddana sababtii markay mareen dhulkii baa la keenay ballantaasaa lala ballamay oo waxa weeye lagula ballamay oo waxaa leeyahy kitaabkayga iyo sunnaha haddaad ku socotaanna oo nebiyada iyo rususha raacdaan anigu aan soo dirana janno iyo wanaag iyo waxa weye nolol wanaagsan baad helaysaan haddaad qofkii ka leexdana waxa weeye dhibaato iyo waxa uu la kulmayaa ciriiri iyo aakhirana naar iyo dhibaato ayuu la kulmayaa marka aadam iyo xawaa kama ay leexanayn waayo ilaahay baa xifdiye aadam nebi buu ahaa laakiin waxa loo digayo waa ummadda wa duriyadda weeye waxa kala baxaya maantana waad ujeedaan adduunkii in la kala baxay oo waxa weye qaarna ilaahay dariiqiisii ay ku taagan yihiin oo mu'miniin yihiin qaarna waxa weye dariiqay ka leexdeen amaa nusuulkaasi ma wuxuu ahaa qabla qubuuli towba towbaddii intaan laga aqbalin mise bacda qubuuli towba waalcilmu cinda allah waxaan ku gaabsanaynaa thuma ijtabaahu rabbahu fataaba calayhi wahadaa ilaahay waa ka toobad aqbalay ilaahayna waa hanuuniyey ilaahay baana doortay waalcilmu cinda allah walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin